إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax iyo weerar toos ah la beegsaday askarta dowladda federaalka gabar aad u yar ayaa lagu kufsaday xaafad ka mida magaalada muqdisho askar ka tirsan ciidanka jubbaland oo ku dhaawacmay weerar madaafiic ah oo uga yimid xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la geeyey magaalada kismaayo iyadoo kuwii dhintayna la aasay mid ka mida culimmada ku nool magaalada hargeysa ayaa cambaareeyey falkii uu maamulkaas ku musaafuriyey dad maati ah oo soomaaliyeed dhakhtar soomaaliyeed ayaa ka hadlay halista ka imaan karta daawooyinka had iyo goor lagu duro xoolaha ergooyinkii xildhibaanada soo xulaya isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo aad u badan ayaa habeen walba wareysiyadooda laga sii baahiyaa idaacadda al-furqaan madaxweynihii hore ee dalka iiraan ayaa ku dhintay isbitaal ku yaala waddanka faransiiska إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkii idaacadda islaamiga ee al-furqaan haatanna kusoo dhowaada isagoo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax iyo weerar toos ah la beegsaday askarta dowladda federaalka habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku ekeeyey saldhig ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka beriire ee duleedka degmada afgooye sidoo kale qarax gudaha degmada janaale lagula beegsaday ciidamada dowladda federaalka oo roondo ku jiray ayaa waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan askarta dowladda qaraxan iyo howlgalkan ay habeenkii xalay mujaahidiinta fuliyeen ayaa kusoo beegmaya iyadoo maalintii shalay askar ka tirsan dowladda federaalka oo lugeynayay qarax looga dilay saddex askari halka looga dhaawacay laba kale gabar aad u yar ayaa lagu kufsaday xaafad ka mida magaalada muqdisho cali aadan ayaa warkaas inoo faahfaahinaya dhacdadan oo ay aad ugu murugoodeen dadka ku dhaqan degmada yaaqshiid gaar ahaan xaafadda miisaanka dhuxusha ayaa ka dhacday toddobaadkii lasoo dhaafay rag ka kooban saddex oo u muuqda kuwo qandaraas ka soo qaatay hay-adaha faafiya waxa looga yeero jandarka iyo dhaqanxumada ayaa waxay kufsadeen gabar yar oo saddex sano jir ah falka kufsiga ayaa ka dhacay meel u dhow guriga reerka waxaa arrintaas xaqiijiyey aabbaha dhalay gabadha oo codsaday inaan magaciisa la shaacinin saddex sana degmada yakshiid waay haya xaafadda miisaanka wallahi caafimaadkeeda hadda waa iska xanuunsada daawooyina soo kordhay waa maarata daawooyinkaan sii haynaa kollay asbitaalkana hala soo celiyay dheheen saddex jir waa saddex jir wax wax bil ugu weyn waa la soo qabtay waa xariyey saddexdooda waa xariyey gabadha yar ee la kufsaday ayaa hadda la daweynayaa mana aha dhacdadii ugu horreysay ee ka dhacda magaalada muqdisho kufsayada noocan ah ayaa waxaa qayb ka ah ciidamada dowladda federaalka waxaana kiisaska ugu caansan ka mid ah kufsigii ay askarta dowladda federaalka sanad ka hor ka geysteen degmada cabdilcasiis una geysteen wiil yar dastuurka dowladda federaalka u qoran dembi sidaas weyn uma arko falalka noocan ah qofkii ku dhacana muddo kooban ayaa la xiraa kadibna waa la sii daayaa taas ayaa ugu wacan inay soo laalaabato kufsiyada noocan ah askar ka tirsan ciidanka jubbaland oo ku dhaawacmay weerar madaafiic ah oo uga yimid xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la geeyey magaalada kismaayo iyadoo kuwii dhintayna la aasay faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed amiin magaalada kismaayo ayaa waxaa la geeyey dhaawacyada ciidamo ka tirsan kuwa jubbaland oo wax ku noqday duqeyn ay shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaaceen xarada askartaasi ay ku leeyihiin halka loo yaqaano baarka duqaynta ayaa waxaa ku nafwaayey afar askari iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen sagaal askari kuwaas oo la geeyey magaalada kismaayo qaar ka mid ah dhaawacyada ciidamadaasi ayaa waxa ay ahaayeen garaab sida aynu xogta ku helnay kadib markii ay madaafiicdu si daran u waxyeeleeyeen sidoo kale magaalada kismaayo ayaa shalay casirliiqii waxaa lagu aasay meedadka afarta askari ee duqaynta ku dhimatay ciidankan khasaarahaasi la gaarsiiyey ayaa waxaa tababaray maraykanka waxaana duqayntooda ay ku soo aaday xilli shalay magaalada kismaayo ay kulan ku wada qaadanayeen axmed madoobe hogaamiyaha maamulka jubbaland iyo saraakiil maraykan ah kulankan ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa in uu warbixin dhiibo axmed madoobe oo maamulkiisu waayihii dambe wajahayay weeraro xiriir ah sida qaraxii ka dhacay magaalada kismaayo bishii lasoo dhaafay iyo weerarada joogtada ah ee lagu qaado ciidanka ku sugan baarka dhowaan ayay ahayd markii waaligii wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla uu booqasho ku tegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan sanguuni mid ka mid a culimada ku nool somalilan ayaa cambaareeyey falkii uu maamulkaas ku masaafuriyey dad maate ah oo soomaaliyeed cabdisamed cabdulaahi ayaa inoo faahfaahinayaa iyadoo weli maamulka somalilan ku howlan yahay raabka ka dhanka ah ganacsatada kasoo jeeda bartanka iyo koonfurta soomaaliya ayaa haddana waxa ay soo taraya baaqyada kasoo yeeraya qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo ku baaqaya in la joojiyo falkan inkastoo ay culimmada ku nool gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya ka gaabiyeen kaalintooda ku aadan dhacdadan ayaa haddana sheekh shacbaanna ku sugan goboladaas wuxuu ka mid noqday wadaadada farakutiriska ah ee ku dhiirtay ka hadlida arrintan sheekh shacbaan ayaa ka digay falka gardarada ah ee uu ku holan yahay maamulkaas isagoona sheegay inuu caaqibo kala kulmi karo dulmiguna waa diiwaanka aan ilaahay dhaafinba dulmiga bini aadanka laga galo bini aadankiiyo ku cafiya mooyaane ilaahay maba dhaafo arrimaha ka dhacayay gobolka sool iyo laascaanood oo dad maxas ah oo jilicsan oo dumar iyo carruur leh qaabkii loo mastaafurinayey dulmi cad buu haa ilaahayna raalli kama aha dadka islaamka ee caqligana raalli kama noqon karaan war ammaan in la ilaaliyaa waa sax waa marlabaadkii haddii la israacinayana waxay ahayd in xilli la siiyo dee deganaa oo muddo joogay oo kala qaarna in la daaduumiyo subax keliya runtii sax maaha qaabka laftiisa loo saarayo iyo ereyada la isticmaalayaa runtii waa ereyo aad u qadhaadh nin baan maqlaya wuxuu leeyahay annaga etoobiyaankaay noola mid yihin waar etoobiyaanku miyaanay gaaladii ahayn halka joogtay iyo qarqarmuunayd goormay dad muslimiinay kuula mid noqdeen dad gaalo ah say ula mid noqon karaan weli waxaa taagan saameyntii uu reebay falkii naxariis darrada ahaa ee uu maamulka somalilan kula kacay dadka soomaalida ahaa oo ay ka mid ahaayeen kuwa nugul gaalkacyo ayaa ka mid ah magaalooyinka ay dadkaas weli xaalado adag ku haystaan walow ay jiraan dad meelo kale ka sii aaday magaalooyin ay ceerigaabo ka mid tahay ayaa la filayaa inay ka dhici karto wixii ka dhacay magaalada laascaanood ee gobolka sool maadaama maamulka biixi uu ganacsatada magaaladaas ku amray inay qalabkooda rartaan dhakhtar soomaaliyeed ayaa ka hadlay halista ka imaan karta daawooyinka had iyo goor lagu duro xoolaha sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo mahad cubeyd doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo ka qaybgelaya barnaamijka badqabka cuntada qeybtiisa sagaalaad ayaa ka hadlay dawooyinka xoolaha la siiyo iyo dhibaatada laga dhaxlo xoolaheena in lagu dadaalo waxyaabahan laga daba wado ee cirbadaha iyo daawooyinkan laga daba wado in laga ilaaliyo inay sii badiyaan dhib mooyaane wax ma saadi karaan xooluhu waa inay lahaadaan meelo ay daaqaan meelahaas daaqa waa in laga ilaaliyo inay ku dhashaan bahalada xoolaha cuno sida shilintoo kaleeto bahalkan layahado qaniinka ahay oo kaleeto in laga ilaaliyo waa xoolaheena marka maanta oo dhan xooli waxaa laga dawadaa daawa laga dawadaa mar afka waxaa laga siinayaa marw neefka xule waaba dhintuu ku leeyahay waa si asaga gacantiisa ku dilayo digtoorka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inay halis ka imaan karto dawooyinka sida joogtada ah loo siiyo xoolaha iyadoo aysan aqoon jirin dhanka kalena xooluhu aysan u baahnayn xooluhu marka jirkooda uu caafimaad qabaa ayagay isdifaacayaan way isdifaacayaan cudurkan way ka fiicnaanayaan laakiin xoolaha haddii la baro markii qandhayar lagu arkaba in cirbado lagu shubo xoolihii waxbay difaacooda yaraanay kow waa mid labad midda labaad waxaa suntaas xoolaha jirka biniaadamka usoo gudbaysaa haddana neefka waa la lisanaya caanaa laga cabaya caanahaas waxay gudbaysaa wareegay gelaysaa waa la cabaya caruurtii cabayso dadkii cabi waa soo gudbaysaa jirkaada soo gelaysaa waa marka saddexaad oo taas kasii halista badan waxay tahay qadarkii daawadan loogu talagalay maba la yaqaanaba waxaa laga maanta neefka inay ku filnaan lahayd hal cirbadoo lagu dhufto waxaa laga usbuuc in cirbado lagu dhufaa laga yaabaa oo jirkiis dhan la baabiha laga yaabaa waxaa jiro dawooyin la siiyo xoolaha balse laga doonayo inuu neefku cayilo digtoorka ayaana sheegayay in dawooyinkaas laga dhaxlo cudurro uu ka mid yahay kansarka cirbada lagu naxwaajaan naaxintaas maxay keenaysaa hormoniskay kicinayaan hormoniska hadday kacaan jirooyin badana ka imaanaya kansarka lagu sheegaya badanaa ku dhasho ama haweenka rixmkooda ku dhasho ama dadka biniaadam ku dhasho inta badan wuxuu ku meelaa hormoniskaas oo la kiciyo oo si qal loo ismaali keenaysaa marka caafimaad uma fiicno xoolaha in laga daayaa fiican in caafimaadku laga fikiraa fiican xoolodhaqatada soomaalida ayaa had iyo goor soo iibsada dawooyin aysan aqoon u lahayn kuwaasoo dhib fara badan u geysta dadka iyo xoolaha ergooyinkii xildhibaanada soo xulay ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo aada u badan ayaa habeen walba wareysiyadooda laga sii baahiyaa idaacadda al-furqaan maxamed ciise ayaa inoo faahfaahinayaa muuqaalkan waxaa kasoo muuqanaya bishaar maxamed xuseen oo ka mid ahaa ergadii maamulka koonfur galbeed ku matalayay doorashooyinka baarlamaanka dowladda federaalka wuxuu ka faa'iidaystay cafiskii xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona sheegay inay allah ugu toobadkeeneen falkii ay ku dhaceen waa kan bishaar oo sharaxaya sida uu usoo doortay xildhibaanka بسم الله الرحمن الرحيم
war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka gaalaade
magacayda bishaar maxamed xuseen labaanka aan doortay xasan abdinuur deegaanka anaka dooradi waa baydhabo beledka roogu iyo arintan beledti odayaala ingweeri arintan hajarta arintan qibaasilar maalintii hataa xildhibaanka inays aragna oo la awadi meelya galna doorashay hadheedi see naqatay abkaysheen eeda inshallah amin ma hundur walay ku dambeey habeen ilaa ahmad ishorle ilaa waa ku baryaay ilaahay atuwaay haraabti harakada walay aan gorday la hadalay dhibkaas ay dhii bina aadan ah dhiba oo dhiye ilaahay aan ku toobashana isin shabaabna min toobashana bina aadan min toobashana allahi aan umin aan toobashana warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxay weli wadaa baahinta filimaanta ku saabsan ergooyinkii isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina madaxweynihii hore ee dalka iiraan ayaa ku dhintay isbitaal ku yaala dalka faransiiska telefishinka rasmiga ah ee xukuumadda shiicada ah ee iiraan ayaa shaaca ka qaaday inuu geeriyooday madaxweynihii ugu horreeyey ee iiraan wixii ka dambeeyey kacdoonkii ka dhacay gudaha waddankaas abulxasan bani sadar ayuu telefishinku sheegay inuu ku geeriyooday mid ka mid a isbitaalada ku yaala magaalada baariis ee caasimadda waddanka faransiiska isagoona ku dhintay da-da siddeetan iyo sagaal sano beni sadar ayaa xilkiisa ka cararay isagoo u baxsaday faransiiska kadib markii lagu tuhmay inuu ku kacay falal khiyaano ah xilligii ay socdeen kacdooyinkii ka dhacay gudaha waddankaas warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa